jenaraal saacid iyo saraakiisha la socotay ayaa markii ay baydhabo tageen waxay kormeer ku tageen xarumaha ay ka howlgalaan ciidamada booliska oo ay ka mid tahay dugsiga tababarka salaamey kadib waxay kulan la qaateen saraakiisha ciidamada booliska xubno ka tirsan maamulka degmada iyo kan gobolka baay jenaraal saacid oo saxaafadda baydhabo kula hadlay ayaa sheegay ujeeddada baydhabo ay u tageen inay tahay sidii loo horumarin lahaa ciidamada booliska si ay bulshada ugu adeegaan wax allaale wixii ay gacan ooga baahan yihiin dowladda inay helaan ayaan maanta go'aansanay hoggaamadii booliiska intii ugu badnayd inaan halkaan nimaadno iyo anigoo taliyaha inaan kormeer ku nimaadno annagoo u kuurgelayna qaabka booliisku yahay wixii suurto galay waxa uu soo maray booliiskii hore annagana waxaa naga go'an dowlad ahaan inaan gaarsiinno wax allaale iyo wixii karaankayaga si ay weliba u kaabaan gobollada deriska la sidaa daraaddeed waxaan runtii kormeerray oo hoggaamada ila socdaa o dhan janamada iyo kulli ay runtii soo kormeereen annaguna aan runtii soo kormeerray oon aragnay dugsigii tababarka booliiska oo ah meel aad runtii taarikh dheer u leh salaama iyo xeradii daraawiishta qaybtii booliiska saldhigii booliiska rugtii taraafiko gurigii taliyaha qaybta taliyaha saldhigga rugta ilaalinta canshuuraha taliyaha ciidamada booliiska wuxuu ammaanay shacabka gobolka baay wuxuuna xusay inay dhanka ammaanka kala shaqeeyeen ciidamada booliiska saacid ayaa sidoo kale wuxuu xusay isbeddel muuqda iyo horumar inay ku tallaabsan doonaan ciidamada booliiska waxaan rajaynayaa booliiska isbeddel fara badan ayaa ku soo socda waxaanu soo marray heerar runtii lasoo maray dhibaatooyin fara badan duruufo fara badan lagu soo shaqeeyey laakiin waxaan rajaynaynaa sanadka cusub inaan u gudubno qorshayaal cusub oo booliiska wax looga bedelaya qaabka stebiska ugu horreeya waxaa ka mid ah in booliisku uu mushaar qura oo runtii dowladdu ay aada isaga xil saartay inay ciidanka mushaarkiisa meel saartay taas waa lagu guulaystay runtiina waxa weyn bay ka bedeshay qaabka ciidanka waxay dowladdu kale ku dadaashay tababarada ciidanka in la kordhiyo saraakiisha la kordhiyo isla markaasna aanu tababaradoo dhan ka dhigno kuwa lagu sameeyo gudaha haddii ay tahay tababarada basiga oo dhan qofku hadduu tababar khaas aadayo oo laga maarmi waayo in dalka dibadiisa u aado gudoomiyaha gobolka baay cabdi aadan hoosow oo isna shirka jaraa'id ka hadlay ayaa sheegay inay ku dadaaleen xaqiijinta ammaanka magaalada baydhabana xilligan ay ka jirto nabadgelyo laysku hadlayn karo qolkan baay way ku mideeyaa gobolada inka amnisan soomaaliya ee ku mideeyay ciidalan ku shaqeeya alxamdulilah ilaahayna dada ka garab galay reeg badan oo saraakiil ahoo booliis lahoo militari leh oo aragday ada nabad sugid leh shacab leh iyo ciid unku shaqeeyeen jenaraal ini beledkun nabadhaada hoosow wuxuu kaloo caddeeyey inay sii wadayaan xaqiijinta ammaanka gobolka baay islamarkaana ay qorsheynayaan gobolka baay inuu noqdo mid ay ku daydaan gobolada dalka soomaaliya sida hadalka uu dhigay gobolkuna may fadaana jenaraal ini isu nagda gobol astaangan ee soomaaliya dhon horumarshe nabadgelyadii dhaqaalishe booliiska dhinishay kulli astaan ah aragda yafadaan iniisu nagada waa safarkii ugu horreeyey taliyaha ciidamada booliiska uu ku taga magaalada baydhabo tan iyo markii jenaraal saacid loo magacaabay xilkaasi taliska ciidamada booliiska ayaa baydhabo geeyey gaadiid iyo qalab kale oo loogu talagalay ciidamada booliiska mukhtaar maxamed catoosh v o a muqdisho